Waxaan ku bilownay ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, isla markaana ka mid ahaa murashaxiinta xilka madaxweynaha Kenya Raila Odinga oo dhowaan booqasho ku tegay gobolka waqooyi bari ee Kenya, ayaa ballan qaaday in haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha, uu dib u furi doono isu socodka iyo ganacsiga xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Raila Odinga ayaa sidoo kale sheegay in Soomaalida ka soo jeeda gobolkaasi ay adeegyada ay u baahan yihiin ee dowladda ay ka heli doonaan deegaanadooda. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xare.
guud ahaan dalka kenya waxaa si xoogan oga socda ololaha doorashada madaxtinimada kenya oo lagu wado inay dalka ka dhacdo sagaalka bisha sideedaad ee soo socota meelaha ay musharaxiintu ololaha doorashada ka wadaan waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari raila odinga ra-iisul wasaarihii hore ee kenya sidoo kalena hadda ah hogaamiyaha xisbiga azamiyo ee u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha dowladda kenya ayaa xili shalay uu safar ku tegay gobolkaasi arrimihii uu ka dhawaajiyey ee aadka u soo jiitay dhagaha soomaalida kenya waxaa ka mid ahaa in haddii uu xilkaasi ku guulaysto uu dib u furi doono ganacsiga xadka labada wadan ee soomaaliya iyo kenya kaasoo xirnaa ku dhowaad soddonkii sano ee lasoo dhaafay haddaba maxay tahay muhiimadda ay soomaalida iyo guud ahaan shacabka labada wadan ee soomaaliya iyo kenya ay u leedahay in dib loo furo isla socodka ganacsiga iyo midka dadka ee xadka labada wadan su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdicasiis axmed saylici oo ka faallooda arrimaha kenya
haddii la furo ahamiyad weyn bay leedahay siduu ka dhawaajiyey inuu haddii xuduudka laisku furo waayo waa waxaan sugaynay dadka waxaa la kala faa'idaysanayaa xagga ganacsiga bulshada oo integrations oo isdhex soconayso iyo ummaddii hataa isgaranayna oo isbarto runtii waxay ahamiyad weyn u tahay labada dal in xuduudka ay isku furtaan waan la kala faa'iidaya kenya waxaa ka jirta sare ukac dhinaca nolosha iyo noocyada kala duwan ee maciishadda raila odinga ayaa ballan qaaday inuu wax weyn u ka qaban doono dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee ka jira kenya waxaa kale oo uu sheegay oo one of his manifestoskiisa ka mid eh inuu boqolka beri wax xafiiska hayo in uu nolosha waddankan kenya oo kor u kacday inuu nolosha dhimi doono qiimaha xagga nolosha as-aasiga sida cuntada raashinka la cuno oo ka mid tahay oo qaali ah inuu dhaabdib baan u fiirin doonaa boqolka berina inaan raashinka dib u dhigi doono qiimihiisa oo waxyaalaha ololihiisa kambeynka ka mid tahay marka ma dhici kartaa sidii ay horey u ballanqaadeen siyaasiyiin hore oo kenyaan ahaa oo xilkan soo maray oo u tartamayay in ballanqaad inta la sameeyo haddana aan waxba laga qabanin runtii waa siyaasi laakiin odaygan waa nin rugcadaeh waa nin siyaasi ah waa nin hadaf leh uu ka duwan yahay siyaasiyiinta kale hadda waagi hore waagi markuu ahay ra-iisul wasaaraha dowladdiisa wuxuu asaga uu rabay uu fuliyey qayb ka mid ah maadaama u wada fulin haddana waxaan ka rajaynaynaa hamigiisii maadaama uu ballantao dhan wada fulin doono laakiin waxaa as-aasiga nolosha inuu fulin doono haddana shalayto markuu joogo gobolka waqooyi bari wuxuu ku daray si khaasa gobolka waqooyi bari in uu waxyaalaha as-aasiga nolosha sida waddada xuduudkoo la furo baasaboorka horaan migrationka baasboorka laga qaadanaya gaarisa waagii asaga ku jira uuna keenay inuu haddana xafiis dib ugu soo celin doono oo ree gaarisa baasboorka ka qaadan doonaan oo loo imaan doono nairobi so waa waxyaalahan sugaynay soomaalida dalka kenya ayaa u kala qaybsan labada xisbi ee ku loolamaya doorashada madaxtinimada kenya ee kale ah xisbiga u d a ee uu hogaamiyo william ruto madaxweyne ku-xigeenka dowladda kenya iyo xisbiga kale ee azamiyo ee uu hogaamiyo raila odinga